inuu isticmaalo iyo iyadoo aanu isticmaalin iyadoo iska tagta labadaba waa lagu magdhaasiiye bincaadiyatin gacan oo xadgudubtay markaa wuu ku tagsiiyo ama ay ku tagto waa la magdhabayaa manfacada maxaa yeelay manaaficdu dee wax mutaqawamaa weeye oo la qiimeeyo oo masalan dee uhoyashada iyo daarta isticmaalkeeda dee waa manfaco la kala qiimaysto oo la kala kiraysto marka ma hadday manaaficdaasi ay mid qiimale ay ahayd waa la magdhabayaayo qasbigii iyo dhacyi waa lagu magdhabayaa sidii dee cayntoodaba loo magdhabayey marka ama arshi ha raaco ama iyaanay raacin taasi waa taa walaa tudmanu manfacatu lbudci ilaa bitafwiitin manfacadii iyada farjiga lama magdhabo ilaa tafwiid masalan addoon buu dhacay addoonta markaa manfacadaha farjigeeda wuxuu magdhabi karaa uun markii uu dee la mucaamaloodo oo mehermathaal buu markaa ku magdhabi haddiise uu iska hayey oo ay iska ag joogtay uuna wax mucaamalo aanu la yeelanin fawaad ayada ku magdhabi maayo maxaa yeelay waxaa la leeyihiin dee gacanku haynta budciga ah ninkani ma laha kaasibkee dhacaye ayada ayaa leh gacanku hayndii ayada ayaa leh sidaa daraaddeeda ayaa ayada tafwiit mooyaane iyo ninkiiba markaa la mucaamalooda mooyaane aanay u waajibaynin sidaa daraaddeed waxaa kaloo iyaduna taa la mid ah manfacatu badani alxor ninka xorkaa jidhkiisa manfacadiisa ayana lama magdhabo tafwiid mooyaane tegsiin mooyaane filasaha haddaan qabanno masalan nin oo wuxuu ahaa wastaada ama wuxuu ahaa nin oo nijaara oo meelahiisa iska garaacda dee xabsiguunbuu dhigay wax alla wuxuu ka fushaday ma jirin markaa ma magdhabayo ayna waxa alxor laa yadkul taxta alyad yani manaaficdiisii iyo shaqadiisii isaga ayaa gacanta ku haya ee qofkan kale gacanta kuma hayo asax baynu dhe aaniga qowlka kasoo horjeeda wuxuu leeya waa la magdhabaya fawaad baa lagu magdhabaya maxaa yeele manaaficdiisa dee ijaarada faasidada ba waa la qiimin jiray hadday ijaaro faasida ay dhacdo markaa manaaficdii maalka ayuunbay la mid tahay oo ay shabahday ayuu leeyahay hadduuse masalan ku shaqaystay intii oo ninkii bil buu xortaa iska haysto dabeedna halkaa beertaa ii qod buu yidhi oo beer buu iskaga qodanayay ama wixii dhis buu yidhi markaa wuu tegsiiyey manfacadiisii wuu magdhabayaa markaa wa idaa naqasa markuu nusqaamo almaqsuubu shaygii la dhacay baa nusqaamay bikayri isticmaalin isticmaal la-aan buu nusqaamay wajaba alarshu arshi ayaa waajibaya maca alujrati mashqaayadda maceeda wakadaa low naqasa bihi hadduu ku nusqaamo isticmaalkana waa kulan bian baliya waaba inuu baaliyubay athawbu maradii filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay shaygii maqsuubka ahaayee la dhacay haddii uu ku nusqaamo ninkii qaasubkaha dhacay egtiisa ayaa ku nusqaamay bikayri isticmaal isticmaal la-aan baanu ku nusqaamo addoon buu dhacayo addoonkii unbaa balaayi ku dhacdo waa indhabeelo dem buu yidhi ama gacan iyo waxbuu beelay wajabal arshu arshi ayaa waajibaya nusqaantaa ku timi arshigeedii waa waajibaya waxaa la odhan addoonkaasoo indhaqaba imisaa la siin lahaa boqol baa la siin lahaa imikana dee maxaa lagu faliba in meelahaasun la yidha bal hadda ka siyaasada loo mooyaane dee toban iyo waxaasaa la siisanaya dee maxaa udhexeeya markaa la odhan toban iyo boqol inta udhaxaysaa markaa la bixinaya maca alujrati maca almushqaayadi ninkani waa shaqayn jiray oo bilna wuu haystay markaa bishaana maxay mushqaayadeedii noqonaysaa intaasay noqonaysaa markaa la ysu raaciyo labada oo arshiga nusqaanta iyo ujrada maxaa yeelay sababkii dee waa iskhilaafsan yahay mar hadduu sababkoodii iskhilaafay oo tanna nusqaan ku timi ay tahay tanna ay dee manfacadiisaas ay xaggeeda ka timi labadiiba markaa waa la israacinayaa sidaa daraadaadeed ayana waxaa kaloo waajibaya arshi iyo ujra ayaa wada waajibaya low naqasa bihi hadduu isticmaalka ku nusqaamo isticmaalkii shayguu dhacay hadduu isticmaalkiisa ku nusqaamo waa la mido masalan maradii baa iska xidho waa baaliyowday dabeetana maradii dee boqolka kun la siin jiray baa imika konton maraysaa ka waxay noqonaysaa in labadiiba ujiradii iyo mushqaayadaasoo markaa kontonkaa intaa isdhintay ee arshiga nusaanta ku timi iyo mushqaayadiisiiba in la bixiyo maxaa ile mid la arkaa dee markuu keliyoobo waa la magdhabay haddii ay kulmaanna waa la mid asax bayna qowlka haaniye ka horjeeda wuxuu leeya mee ka waajibaya labada arrimo ujrada iyo arshiga kulba koodii badan ayuunbaa waajibaya nusqaantani waxay ka timi isticmaalkan un ujra ayaana la qaabiliyay damaan kale ma waajibayo kaa horena wuxuu adarkaa ku radinaya u leeya war ujradani fawaadkanay ayay muqaabil u tahay ayadu manfacadiisii ay tagtay ee isticmaalka maaha tanna nusqaantan isticmaalka ka timi ayay qaabilsantao saasaa laba sababoo muhtali- mukhtalifa ayuu leeyihin fasl fi اkhtilaafi اlmaliki wاlkhaasibi fasalkan wuxuu u guntay sheekhu maaligii iyo khaasibkii oo iskhilaafay ninkii shayga laga soo dhacay iyo kii dhacay oo iskhilaafay iyo bal shaygii la dhacay oo nusqaamay iyo wax kaloo raacaya idacaa idadacaa marka uu sheegto ninkii wax dhacay talafow shaygii inuu dhintay wa ankara maaliku ninkii lahaana waa inkaray sudiqal khaasibu ninkaa dhacay baa biyamiinihi loogu rumay fi calo saxiix haddaan qabanno faidaa xalafa markuu dhaarto qaramahu lmaaliku maaligii ayaa ka mag dhabanaya fil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu haddii uu ninkii khaasibkaha sheegto ninkii shayga dhacay baa wuxuu yidhi war shaygii maqsuulkeen kaa dhacay waa dhintay wax sababa ma sheegin ama sababaabuu sheego wuxuu yidhi dee waa tii laxaday waa inkara maaliku maaligina waa inkara wuxuu waxba kama jiraana shaygaygii waad haysaaye waar ii keen buuhi ana ma hayo buuhi halkaasaa laysla soo taagay sudiqalkhaasibu biyamiin cala saxiix wax markhaatiyana lama hayo waxaa loo rumay inuu ninka khaasibka ah ee dhacay ayuunbaa la odhan dhaaro oo dhaartiisaa loogu rumaynaya maxaa yeele waxaa dhici karta dee inuu ninkan dhacan inuu ninkan wax dhacay run sheegayo markhaatina ah uu waayey u caddeeya dee haddaan loo rumaynin oo aan la odhan ila wixii isagaa gacanta ku haye haddaan la odhanin ha dhaarto oo sidaa ha laga rumaysto dabeedna bedeluun ha la weydiiyo waxay noqonaysaa mid xabsiga una ku jira weligiiba kana markhaati ma haysto xabsiga una ku jiray noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay qowlka labaad ee saxiixa ka horjeeda waxaa loo rumaynaya maaliga dhaartiisa asalku inuu baaqi yahay oo shaygana aanu dhimanin ayaa asal in maaliga ha loo rumeeyo dabeedna keen hala yidhaahdo dee xagguu ka keeni baa markaa imanayso qowlka a mar hadduu yidhi wix ma jiro oo isa soo taago dee xaggee laga keeni markaa waa in xidhown baa imanaysa haddaba markuu dhaarto faidaa xalafa khaasibkii markuu dhaarto qaramahu maaliku maaligii wuu ka mag dhaban ninkii shaygan laga soo dhacay markuu khaasibku dhaarto wuu ka mag dhabanaya bedela almaqsuub maqsuubkii uu ka dhacay ee uu ka dhaartay ayuu bedelkiisa u mag dhabaya ama bedelkaasi ama mathel ha ahaado ama qiimo ha ahaado fil asax haddaan qabanno maxaa yeelay dee wuxuu ka caajisay inuu gaadho ninkan mag dhowga qaadanaya maaligaahi xaqiisii inuu gaadho ama cayntii maalkiisa dee dhaartaa ninkii kaasibkaaba iska hortaagtay markaa bedelkaasunbuu yeelanaya taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay may bedelkaa ma yeelanayo ninkii kaasibku ha dhaarto laakiin bedel ma yeelanayo dee cayntiibaa baaqiya siduu isagu sheeganayo cayntiibaa baaqiya inta cayntii leelaya de meelihiisuna iska jooga buu leey ila isagu cayntii baa joogta buu leeyahay walow ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fii qiimatihi aw ama fi hiyaabi maryihi alatii cala alcabdi lmaqsuubi addoonka lasoo dhacay maryihii uu xidhnaabay isku khilaafeen aw fii caybin khilqiyin ama ceeb khilqi ah macnaha noqon karta khilqi mid abuur sudiqa lkhaasibu ayaa biyamiinihi loogu rumayn wa fii caybin xaadiثina yusadaqu lmaaliku baa loogu rumayn biyamiinihi fil saxiix haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu haddii ay isku khilaafaan yacni inuu halaagsamay way isku khilaafeen ama kaasibkii baa inay ku dhaartay qiimii baa haddaba la ysku qabtay oo la yidhi intaasuu gaadhay iyo saddex boqoloo kun buu gaadhay iyo ma gaadhina boqolun buu ahaa ayaa la ysku qabtay ama waxaa la ysku qabtay maryo qurux badan oo addoonkii uu wato ayaa la ysku qabtay maaligina wuxuu waa kuwii adigaga dhacduu xidhnaa kana wuxuu mey waan kugu soo gaadhsiiyey una ana usoo xidhaye dee maryakeen aan anigu intayda la noqdee ama waxay isku qabteenba fii caybin khilqiyin macnaa ceeb khilqi noqon karta ceeb khilqia macnaa si ama ceeb khilqi noqon karta dheh ama ceeb yani sida uu sheeganaya khilqi uu leeyahay weeye waa mid abuur oo waa maxay ninkii qaasibkaa wuxuu leeyahay anu markii horeba mid indhala'un baan meesha ka kaxaysto oo indhala-aantaa kusoo dhashay akmaha buu kusoo dhashay ama isagoo laangarahaasoo caynkaasa buu soo dhashay oo weligiiba caadi ma noqone waa abuurkii jooraase ahaa sudeqal khaasibu saddexda masaleba khaasibka ayaa biyamiinihi loogu rumayn maxaa yeelay ee loogu rumaynaya masalada hore markay qiimaha isku qabtaan ee dee uu ninkan maaligiina badsanayo khaasibkuna yaraysanayo ille ma dhici karta inuu khaasibkuna badiyo kan kalena yareeyeen asalku waxa weeye inuu beri ka yahay dumadiisu inay dheeraadkaa beri ka tahay weeye maaliguna mar hadduu wax dheeraada sheeganayo dee isagaa markhaati looga fadhiyaa isagaa markhaati looga fadhiyaa masalada labaad ee markan addoonka marihiisa ay isku qabtaanna dee waxaa la leeyahay khaasibku isaga addoonka iyo waxa guud saaranba gacanta ku hayey mar hadduu isagu gacanta ku hayey isagaa taana loogu rumaynayaa markan saddexaad ee ceebtu waxay ayd mid khilqi oo xaggaaga uu kala yimi iyo maya ma ahayn taana dee asalku waxa weeye inaanay jirin bayinana waa wax suurtagal ah oo markhaatibaa markaa suurtogeli kara markaasaa daraaddeed ayaa markaa isaga loogu dhaarinaya mar haddii ay markhaatiroya markhaatina aan lahayn isagun baa lagu dhaarin amaa ceeb xaaditha waxay isku qaba ceeb xaadith ah ceeb xaadith ah ayay isku qabeen waa xaadith yacni ayay isku qabteen intii u dhintay dabadii oo masalan waa gacan go-naa buu yidhi intii markaasuu gacantiisa galay waaba lahaayeen adigu wax farqi oo caynkaasoo ay labada masale kale leeyihiin ma jirto ceeb xaaditha ayay isku khilaafeen maaligi ayaa loogu rumaynaya biyamiinihi fila sax haddaan qabano maxaa yeelay asalku iyo sida qaalibkii waa salaama taanigi wuxuu leeyahay kaasibka ayaa loogu rumayn maxaa yeelay asalku waa inay dimadiisu ay beri ka tahay walow raddow hadduu celiyo naaqisalqiimati isagoo qiimihiisu uu naaqus yahay lam yalzamhu shay-un waxba kuma laazimayaan ee walow qasaba hadduu dhaco toban mare qiimatuhu casharatun ay tahay fa saarad dabeetana waxay noqotay biruksi yacni hoosu dhac rakiisnimo daraaddeed bay dirhaman ku noqotay uma intaa dee labiso waa xidhay fa saarad waxay noqotay nisfa dirhamin dirham barhkii faradahu markaasuu celiyey lazima waxaa ku waajibaya khamsatun shan wa hiya shantaasina qisdu taalifi kii dhintay qaybkiisii weeye min aqsa alqiyam qiimooyinka halkii ugu dheerayd uga qayba weeye waxa uu leeyahay sheekhu horta hadduu celiyo shaygii maqsuubka ahaa isagoo qiimihiisa nusqaamay ayuu shaygii soo celiyey shayga cayntiisii lafdiisii ayuu soo celiyey markan in la aqsalqiyam iyo wax lagu kala mag dhabanayay waa marka aanu shaygii dhintay ee shaygii ma dhimanine waa mawjuud oo wuu joogaa wuu soo celiyey laakiin qiimihiisii baa isdhimay oo berigii hore shayga waaba la yar la-aayo dee boqol kun buu marayay qiimihiisu imikana waa soo batay oo konton buu marayaa wax kale kuma dhicine qiimihiisii unbaa isbedelay lam yalzamhu shay-un waxba kuma waajibayaan qofkaa dheeraada kuma waajibayaan maxaa yeelay shaygii deecaysidiisii buu u baaqi yahay waxaan tegey waxa weeye de waa jacaylkii dadku markaana ay u qabeen unbaa qaaliyeynayey iminkana dadkii un baa nacay markaa jacayl dad iyo nacayb dad dee wax la qiimayn kara maaha markaa siaasaana iyada qiimo isdhimay aan waxba looga soo qaadin markuu shaygii cayntiisu baaqi yahay haddaba wuxu ui walow qasaba thaban bal hadda halkaa u fiirsada oo hadduu maro dhaca buuli mar uu dhacay qiimatuhu casharatun qiimihiisu ay tahay toban isagoo sidaasa ayaa fasaarad biruksi rakhiisnimo iyo sicir jab daraaddeed ayay dirhaman u noqotay tiscato cashaar baa dhacay cusur un baaba qiimihiisii ka socda tiscato cashaarna way dhaceen uma labisahu isagoo maradii ay dirham marayso ayuu xidhay ma xidhay xidhashadii baa uga sii dartay oo fasaara nisfa dirhamin maalintii dambu isbaliibiyo nisfu dirham bay tagtay lazimahu khamsatun shan baa ku waajibaya shantaasina waxa ay tahay qayb kan dhintay marada qayb ka dhintay wixii ka qabanayay qiimaha kii ugu sarreeyey horta sow marada qiimaheedu toban may ahayn sow intay dhacday may dirham tegin sow muu xidhannin dabeed oo nisfu dirham may tegin dirham bay markaa tagtay iyadoo dirhama ayuu dabeedna xidho nisfu dirham bay tagto maradii nis buu markaa isagu tegsiiyey maradii markay horey toban ahayd ee ay iska raqiisay dirham tagtay marka uu isagu xidhay nisfu dirham tagtay isagii wuxuu tegsiiyey marada niskeed ayuu tegsiiyey ilan dirham bay ahaydoo markay nisfu dirham noqotay nis buu isagii tegsiiyey haddaba markuu magdhabayo waxaan xidhashada ku nusqaamay waxa weeye waa marada barhkeed maradaa barhkeeda haddaba qiimihiisii halkee laga fiirinayaa waxaa laga fiirinayaa qiimahay soo martay kii ugu dheeraa qiimahay soo martayna tobanba ugu dheeraa tobankii markaad maradii laba u qaybsana dee qayb kan dhintay wuxuu helayaa shan oo intan soo hadhayna markaa maxay noqon dee nisfu dirham oo dabeedna afarta iyo nisdirhamka lumayna xaggeeday ayay u lumeen waxay u lumayaan ayagu waa raqiisnimadaa ku dhacday iyo qiimo dhacaa ku dhacay weeye ilan xidhashada ka hor bay intani dhacdaye walow khasaba hadduu dhaco thawban maro qiimatuhu casharatun ay tahay fa saarat biruksi raqiisnimo ayaa waxay ku noqotay dirhaman marka horena waxay ahayd toban uma labisahu dabeedna wuu xidho fasaara nisfa dirhamin dirham barkii ayay noqotay markaa ogobay marada niskii buu tegsiiyey ilan dirham markay ahayd ee isagii xidhay ay nisu dirham tagtay marada niskeed buu isagii tegsiiyey faradahu markaasuu soo celiyey intana markaa marada niskeed qaabilsan lazimahu khamsatun shan baa ku waajibaysa wahiya shantaasina qistu taalifi qaybkii dhintay marada intii dhimatay qaybkeedii wey min aqsa alqiyam qiimaha kii ugu sarreeyey oo tobankii ah intayna marada barkeed ku dhahayd wey qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay walow qasaba khufayni hadduu dhaco laba khuf qiimatuhumaa casharatun ay tahay fatalifa axadumaa midkooduu dhinto warada alaakhara kii kalena u celiyo walxaal qiimatuhu dirhamaanay ay tahay aw ama atlafa axaduhumaa midkood buu dilay qasban xaal uu yahay oo ama fii yadi maalikihi ayuu ku dilay xaala kowni fii yadi maalikihi ku jiro lazimahu amaaniyatun sideed baa ku waajibay fil asaxi haddaynu qabanno nawaawi baa isna waxooga yar dabada ka raaciyo wuxuu yidhi waxaad ka soo qaadaa haddii uu nin dhaco laba qof labadan qofna waxaa looga jeedaa waa laba shay oon kala maarmaynin laba shay oon kala maarmo laba qof ha ahaadaan ama laba kabood ha ahaadaan ama laba sharabaad ha ahaadaan ama laba fardood albaab ha ahaadaan wax laba shay oon kala maarmaynin ayuun baa looga jeedaa ayuu dhacay labadaasi marka ay wada socdaan qiimahoodu waa toban dabeedna fatalifa axaduma midkood ayaa dabeetana meeshii dhinto habeenunbuu dab kaga dhacayba ama jiir baaba ka cunay ama waaba laga hadayba eefun baa ku dhacday waradal aakhara kii kale ayuu celiyey wa qiimatuhu dirhamaani iyadoo qiimihiisi uu yahay laba dirham oo markii hore labadooda marka loo kala qaybiyo dee waxay ahayd shan iyo shan markaa imika xabadii lab un bay maraysaa oo ninkii ibsanayay wuxuu leeyay dee sidaan idhaahdaa xabaddan inaan nin dee adin keliya un la daydayo mooyaane dee kaana intee baa loo heli doonaa yani markaa qiimihii saddex dirham baa iyaguna halaa ku lumay bal halkan dambe soo qabo lazimahu amaaniyatun sideed baa waajiya fil asaxi haddaan qabanno oo sideedan halay ka soo baxaysaa sideeddu waxay ka soo bixi shani waa xabadii dhimatay saddexda kalena waxa weeye waa kala geyntan qiimahan ku dhacay shaygan wuxuu taagnaa markiisa hore shan markuu keligii noqday waa tan saddex ka dhaceen ee laba unoo tegey markaa kala kaxayntaasay saddexdaasina ku luntay markaa saddexdaa kala kaxaynta ku lumay iyo shantii uu ka dhintay ilaa sideedda ayaa ku waajibaya ولو غسل خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدها والرد الآخر وقيمة درهمان لازمه, لازمه ثمانية وصدا أو أتلف أتلف أبو إلي بل أتلف حط مركة ولا مسمعها بل هتقول أو أتلف أحدهما مدكود أي أدلي غصبا حال كوني غصبا أيهي ولو غصبهما ما هي mid ahaantood ayuunbuu dhacay midkii baa dabeetana sidee uu ku dilo xabaddiina saas ugu dhameeyey qiimahooduna waxa weeye waa tobankii xabaddii hadhayna saddex baa hawada u baxay markii tii kale la waayo labay noqotay laazimahu amaaniyatun kaana dhe sideed baa ku laazimaya oo shanta xabaddaa u dhacay ee uu tagsiye iyo saddexdaa laa kala kaxaynta ku lumaya aw fii yaddi maalikihi ama yani isagu asban maqsuuban low xaalu yani isagu dhacay aw atlafa axadahumaa asban xaalu yahay dhac gacantiisa ku jira ama maqsuuban low xaalu yahay mid isagu dhacay aw fii yaddi maalikihi ama wuxuu ku jiray uu ku dilay fii yaddi maalikihi qasban ma ahayna fii yaddi maalikii buu ku dilay xaala kawni fii yaddi maalikii ninkii lahaa uu haysto oo halkaa isagoo ku weyeysanaya oo dhigtay inbuu dabidna ka jarjaray qiimihiina waa siaan soo sheegno waa tobankii xabaddii u soo hadhay ninkiina laba dirham bay noqotay lazimahu amaaniyatu sideed baa ku waajibaya oo shanna kaa dhintay baa le saddexna waa mushqaayadda waxa ku yimid tafriiqa sideed marka waa wixii dhintay ama uu dilay iyo arshigaa kala kaxaynta markaa aw atlafa daas ayaa wanaagsan ama utlifa waa la dilay fii axaduhumaa baa la dilay qasban xaalu yahay yani isagoo qasbi ayaa gacantiisii lagu dilay oo fii yaddi maalikihi ayaa markaa ma loogu dilo ta hadda maana isyar qabanayn markaa halkaa majhuul laga macneeyo walow xadafa hadduu soo darayo naqsu naqsi yasrii gaadhsiinaya shayga ila talafi dhimasho bian jacala alxindata waa inuu ka yeelay qamadidii hariisatan buu ka yeelay faka taalifi wax dhintay oo kale unbay la noqon ayunbay noqon wa fii qowlina yarudduhu waa celinaya maca arshi naqsi nusqaanta mushqaayadeeda ayuu raacinaya waxau leeyahay sheekhu hadduu masalan ku yimaado shaygii maqsuubka ahaa ee dhacay baa nusqaan baa ku timi nusqaantaasina yasri ila talaf waxay gaadhsiinaysaa dhimasho iyo meeshaba inuu ka baxo waa maxay bian jacala alkhaasib alxindata hariisatan wuxuu ka dhigay masalan qamadidii uu dhacay qamadidu dee sanada iska olaysa waa dee hariisad buu ka dhigay waxaa yaro la isku qoosqooso ayuu ka dhigay ama dee waaba qoostayba oo inta lasoo ridqayba dabeedna halkan islaantii u dhiibo waaba la dubayba faka taalifi mid dhintay oo kalunbu la mid noqon maxaa yeelay haddii sidaa lagu daayo dee waa fasahadayaa wixii marka uu halaagsamay oo kale ayuu ka soo qaadaya marka ninkii maqsuubka ahaa kaasibka ahaa dee bedelkiisi inbuu magdhabi oo maalan ama qiimo ah markaa ka taalifi buu noqonayaa adaasna waxa weeye talaf xaqiiqiya maaha oo xataa ninkii kaasibka ahaa shaygii kuma tagri falay ilaa u maselkii ama bedelkiisii uu bixiyo kuma tagri fali karayo qowl baa wuxuu leeyahay wa fii qowlin yaruddu maca arshi naqsi maye ceebayntii aan talafka gaadhsiinaynu baynu uga qiyaasanaynaye ha la yidhaahdo uun war maxaa u farqi ah oo waxaa la yidhi war bal hadde kiiloogaa daqiiqdaah ee uu ninkaa ka dhacay qiimihiisu inteebuu iman lahaa dee shan kun buu ahaa oo bal iminka markan la qoosqooshay ee sidan la yidhina muxuu iman aroortaaba iska dubtaani dee waxa weeyaan waa laba kun dee saddexdaa kunna ha la siiyo ninkii qooshkiina ha la yidhahdo iska qoosto berite iska dubta ha la yidhahdo bisigu qadku leeyahy garuduhu maca carshi naqsi walow jana lmaqsuubu hadduu maqsuubkii waxyeeleeyo cid kale fatacallaqa biraqabatihi qoortiisa maalin uu ku tacalluqo lazima alkhaasiba ninkii dhacay waxaa laazim kuya takhliisuhu inuu fakiyo bil aqali ka yar min qiimatihi iyo walmaali maalka waxau leeyahay sheekhu masalan nin baa addoon dhacay fatalifa fatacallaqa biraqabatihi maalun qoortiisi baa maal ku tacalluqay horena waataynu soo tilmaanay midna addoonka waxaa la tacallaqa biraqabatihi midna waxaa la tacallaqa bidimmatihi waxaaynu soo kala nidhi haddii lawaa tacallaqa biraqabatihi waa waxa ciddaa yeelatay aan raalli aansha kaga imanin waxaa la qoortiisii ku tacalluqda waa loo iibinaya wixii biridaa maalikihii ugu yimaadana se mucaamalo ninkaa la mucaamaladiyo tacallaqa bidimatihi yutabacu bihi idaa cataq markuu xoroobaa loo raacaa haddaba tan masalan nin buu waxyeeleeyey oo dee camdan buu hayo ibtidaan buu maalku ugu waajibay ama waa lagu cafiyeyba qisas baa laga cafiyey oo maalkii baa lagu cafiyey lazima waxa waajib ku ah takhliis lazima alqaasiba takhliisu waxa waajib ku ah ninkan dhacay inuu soo fakiyo horto maxaa yeelay dee waa waxaa waajiba marka hadda inuu nusqaantaa ka saaru ka biyo muxuu haddaba kusoo fakin bil aqali min qiimatihi walmaal ka yar qiimihiisa iyo maal maalkan lagu leeyahay iyo qiimihiisa kolba ka yar ayuu kusoo fakin oo haddii uu ka yari qiimaha yahayna dee kaasunbaa damaankiisa soo galay hadduu maalkani yahay ka yarna dee kaas iyuunbaa waajibay masalan maxaynu nidhi addoonkii ayaa nin buu dilay waxaa la markaa qiimihiisi baa la yidhi waa intee waxaa la qiimihiisi waa boqol oo waxaan uu geystayna waa intee dee waa shan boqol maxaa markaa lagu leeyahy dee inuu markaa qiimihiisiibaa ogoba yare dee hadduu qiimuhu sidaa yar yahay qiimuhunbuu bixin maxaa yeelay ninkan waxa damaankiisa soo galay waa qiimaha un haddii maalkan uu yar yahayna oo masalan waxaa lagu leeyay konton yahay qiimihiisuna uu boqol yahayna dee intaasunbay dadkani ku leeyihin oo kontonkaasunbuu siin fa in talifa haddaba hadduu dhinto fii yadihi addoonkii jaaniga ahaa ayaa gacantiisa ku dhintay fii yadihi qaramahu lmaaliku maaligii wuu ka mag dhaban horto walilmajniyu calayhi majniyu calayhigina waxa u sinaya taqriimu inuu isna ka mag dhowdo wa an yatacallaqa inuu ku tacalluqana wuu leeyahay bima akhadahu lmaaliku maaligu wuxuu qaatay uma intaada yarjicu lmaaliku cala alkaasibi maaligu deedna kaasibka ayuu u noqon walow radda alcabda hadduu addoonka u celiyo ila lmaaliki oo fabiica fi ljinaayati loo iibiyo rajaca almaaliku bima akhadahu lmajniyu calayhi cala alkaasibi buu ugu noqon waxau yidhi sheekhu masalan addoonkii waxyeelada geystay ayaa fii yadihi yadi lkaasib ku dhintay ninkii oo waxyeelana cid u geystay ayaa gacantiisii ku baxay qaramahu lmaaliku hortu ninkii maaligii addoonkan lahaa wuxuu ka mag dhaban kaasibkii qiimihiisa kii ugu dheeraa xilliguu dhacay ilaa xilliguu dhintay iyuu kaga mag dhaban majniyu calayhigii ninkii waxyeelada addoonka dhintay u geystayna wuxuu ley taqriibu inuu kaasibka mag ka mag dhowdo maxaa yeele jinaayadan sheegan maqsuubkiisa isagaa dee lagu mag dhabayaa gacanta ku hayay isna inu dhaa isii buu leeyahay idig halka addoonkii halkanaad wadwaatay anugu cid kasta halaatay adun baa hayste aniga halkaa idig waxa waxyeeladu i geystay waxaa kalu leeyay walimajni calayhi taqriimuhu wa an yatacallaqa waxaa kaloo majniyu caleyhi u sugnaaday inuu ku dhego bima akhadahu lmaaliku wuxuu maaliku ka soo qaaday qaasibka warsaw adugu maadi ninkii qiimihiisii kamaad qaadan oo shantii boqol ee lagu qiimeeyey isagoo adugu maad qaadanin aniga haddaba laba boqol weeye waxyeeladaydu isi aniga waxyeelu ii geystee isi inuu yidhaahdo oo dabeedna uu ninkii ka qaato xaqiisu intuu ahaa maxaa ile raqabadii uu xaqiisu ku tacalluqsanaabay dee bedel u tahay waxaanu qaatay uma intaa dabadeed yarjicu maaliku maaligina wuxuu ku noqon cala alkaasibi kaasibkii ayuu ku noqon oo masalan addoonkii buu qiimihiisii qaatay oo imisa saddex boqol buu ka soo qaato qiimihiisiia ninkii waxyeelada u geystay ba halkeed buu isula taagoo yidhi anuu boqol baan leeyahay idhig halkaa boqolkiibuu isaga dhiibay maaligii ha isku rogoo ha yidhahda qaasimkii war boqolkaasaa ninkii waxyeelada uu geystay uu qaatee dee halkaa idhig laanigu addoon dhammaystiran baa kaa doonayay qiimihiisii waxyeeladana adigu intaad haysay buu geystayo dee dammadhaagii ku jirtay halkaa haddaba uma aynu leenahay yarjicu lmaaliku cala alkaasibi waxay ka dhigantay ama ayna tusinaysaa ninkan maaligii ma odhan karo war ninkii jaaniga hana wixiisii keen ninkii majnuun caleyga hana wixiisii iska keen ee marka isaga laga qaado ayuunbuu u doonan karaa ilan isagana wuu usoo doonan karaa kaasibkana waa u doonan karaye haddaba addoonkii ayaa ninkii kaasibka ah addoonkii jaaniga waxyeelada geysay ayaa wuxuu u celiyey ninkii kaasibka ilalmaalik maaligii buu celiyey qoladii baa dabeedna ka dullaqaaqi weyday maaligii markay addoonkii arkeen addoonkan bay daba socdeen fabiica fi ljinaayat dabeedna wuu iibiyey jinaayadii buu iibiyey dabeedna waxoogay iga elxaayanoo boqol kun ahaa buu ka siiyey rajaca almaaliku bimaa akhadahu lmajniyu calayhi waxaa majniyu calayhigu uu ka qaatay kaa waxyeelada loo geystay wuxuu ugu noqon cala alkhaasibi wuxuu dhan addoonkii adii keentay dee dad baa daba socday waanu iibiyey markaan wax kala waayey dabeedna boqolkaasay qaateen ay waxyeelladii u qaateen dee iska soo bixi lacagtii walow khasaba hadduu dhaco ardan dhul buu dhacay ardan dhul buu dhacay fanaqala turaabaha camuudeedii buu raray ajbarahu lmaaliku maaliku wuxuu ku qasbayay calaa raddi inuu soo celiyo aw raddi milihi ama mid lamida inuu soo celiyo wicaadat lardi iyo dhulkii inuu celiyo kabaa kaanad siday ahayd walinaaqili kii raray arraddu celin buu leeyihi wain lam yuaalibhu maaliku maaliku yaanu dalbinbe in kaana lahu fiihi qaradun hadday ujeedda ugu jirto wailaa haddii kale falaa yaruddu ma celinayo bilaa idnin ogolaanshalaan fila saxeedaan qaban waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu dhacay dhul dhul buu dhacay beer halkaasoo nin lahaa buu dabeedna xabad kaga eriyey oo sidiibuu ku dhacay fanaqala turaabaha camuudeediiba wuu rarayoo dee camuuddan zaraciyo wax ka baxani waa camuud wanaagsan oo nafaqa leh masalan camuuddii ayuu ka gurtay zaraacada ku wanaagsanayd ajbarahu lmaaliku calaa raddihi maaliku wuxuu ku darqeeyay inuu soo celiyo camuuddii halkeedii ku soo celiya siday ahayd intaanu ka rarnay haddii ay joogto weyn walow dee wax badanba qiimo badanba ha ku kacaysee aw raddi mithli ama iyadoo kale ayuu soo celin mid la mid a haddii aanay jirin oo masalan dee guri iyo wax lagu dhistay waana masalan dee isagoo ciid dhoobaya oo tii zaracu ka bixi jiray hadduu gurtay niis inuu keeno lama ogolo ilaa niis waxba kama baxaane waa mid la midu keenaya kadib dabeetana waxa kaluu ku dirqin calaa raddihi iyo waycaadatil ardi kama kaanad ha soo dhigin oo halkaasi rogoona ku rogina siday ahayd ugu farayshoo meel yar meel yar ha ka dheeraysin wey waay walinaaqili arraddu wuxuu leeyahay kaa rartay ee gurtay inuu celiyana wuu leeyahy wain lam yuaalibhu maaliku maaliku yaanu doonin be oonu odhan ii soo celiyo inu iska soo celiyana wuu leeyahy laakiin waa goorma in kaana lahu fiihi haddii raridda ay qaradun ujeedda ugu jirto uu soo rarayo u keenayo oo waa maxay masalan milkigiisii ayuu ka cidhidhiyeybo camuudiiba siuu yidhaha buu garan waayey ama cid kale milkigii ka cidhidh ama masalan meeshaa u geeyey baa dee shaaric iyo waddo ahayd oo inay waxyeelaba kaga timaado halkaa damaankiisa ay ku soo gasho ayuu ka baqdayba ama dhulkiisii baaba kaga nusqaamayba oo camuuddaasi ay ka qarribtay markaa wuxuu leeyahay inuu iska celiyo maaligii ku celiyo wa ilaa haddii kaleona qaladkaasi ugu jirin dhulkanunbuu ka qaado dhinac kalunbuu geeyey ama meel ma waadoon cidina lahayn in milki iyo wax kala toona ka cidhiidh yahayn buu geeyey falaa yarudduhu bilaa idni fil asaxi idan la-aan markaa ma soo celin karo maxaa yeelay milki hayr oo aada ku tasarufaysa weeye bikayri idn ogolaansho la-aan milki hayr oad ku tasarufaysa weeye wa yuqaasu bimaa dakarnaa waxaan soo sheegnay waxaa looga qiyaasan xafrulbiiri ceelka qoditaankiisa iyo watamuha aasitaankeedii waidaa cada alarda dhulkii markuu celiye kamaa kaanad siday ahayd walam yabqa naqsun wax nusqaanina aanay ahaanin falaa arsha waxa mushqaayada male lakin caleyhi ujrat lmithl ayaa lagu leeyahy limuddati alcaadati soo celinta muddadeeda ee waa in baqiya naqsun haddii wax nusqaani ay jirto wajaba arshuhu arshigiisu waa waajibaya macaha ujrada maceeda waxa uu leeyahay masaladan aan soo sheegnay camuuddaa la raday waxaa looga qiyaasanayaa ceelkii ceel la qodo iyo aasideedii masalan nin baa nin dhul ka dhacayo ceel buu ka qotay waxaa markaa ninkii waajib ku noqonayaa inuu ku aaso ceelkii camuuddii uu kasoo saray hadday hadhay haddii kale mid lamida waa inuu la yimaadaan haddii uu maaligu sidaa amray uu yidhi ii aas weeye haddii kaloona odhanayaas bal waxaa la eegaya hadduu ujeeddo u leeyahay ku celintanuu ciidda ku celinaya haddii ujeedda u leeyahay milkigiisii u ka cidhidiyay iyo waxyaalo kale uu ujeeddo uu ugu leeyahay wuu la keliyoobi haddii kalena laba keliyoobayo oo idan la-aan kuma aasayo haddaba markuu ninkii dhulkii ninkii qaasiibka baa dhulkii kamaa kaanad si ay ahayd buu ku celiyey walam yabqa naqsun wax nusqaanina dhulkii kama muuqdaan falaa arsha wax dheeraada uu yeelanayaa ma jirto mar hadduu u simo oo camuuddiisii uu soo celiyo ceelkii uu meeshiisa ka qoday mar hadduu aasay ninkii dhacay wax mushqaayadoo uu yeelanayaa ma jirto yacni wax arshi oo nusqaana uu yeelanayaa ma jirto maxay wax waajibiyeen dee meeshii oli mar hadduu dhulkii qiimihiisii sidii hore uu kaga dhigay laakiin calayhi ujratulmithl limuddati licaada muddadaa uu yar wadwado ee uu simayo ee camuuddaa uu ka guray ama ceelka iyo waxa uu ka qoday uu simayo muddada mushqaayadeedii baa laga doonaya masalan shan cishuu la rafanayuu wadwaday waxaa leeyahy war shantaa cisho ninkan waaba laga kiraysan lahay oo qaar jaajuur samaysanaya inay wax ka kiraystaan baa la arki lahay maalintiiba maxaa lagu kiraystaa meesha caynkaasoo kalea dee toban kun iyo labaatan kun iyo dee shan cisho ku dhufuun baa loo dhan noo sii markaa wa in baqiya naqsun haddaba dhulkii nusqaan buu yeeshay dhulkii wixii uu ka qodqoday iyo markuu celiyey dhacii laga celiyey ee dabeetana la simay ayaa dhulkii sidiisii noqon waa nin waliba wuxuu leeyahay meeshan dee boholaan noqotay ee wadabuska ah dee haddii markii hore milyan la siisanayay maanta siddeed boqol iyo waxbaa la siisanaya wajaba arshuhu nusqaantaa timi waxeedina waa waajibayaan oo masalan labadaa boqol ah haddii milyan markii hore la sii jiray oo markan dabeetana uu dhacay ee sidan u baabiyeen laba boqol ay dhaceen labadaa boqol waa waajibayaan macaha ujradii maceedii iyadoo dhowrkaa cishu hagaajinayana mushqaayadeedii laga qaadayo ayaa intaa arshigana la raacinayaayo dee laba sababoodoo mukhtalifa ayay ku yimaadeen walow khasaba haddii uu dhaco zaytan saliid ayuu dhacay iyo wa naxwahu wax la mida wa aqlaahu waa kariyey fa naqasad caynuhu muuqaalkiisii cayntiisii ayaa nusqaantay duuna qiimatihi qiimihiisi ma nusqaamin oo isma dhimin raddahu wuu celinayaa walazimahu waxaa kaloo ku waajibayaa mithlu daahibi kii tegay oo kale fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay nin ayaa wuxuu dhacay saliid iyo wax la mid ah ee masalan subagyadii iyo caanihii iyo wax noocaas ayuu dhacay waaqlaahu waanu kariyey oo dab buu saaray dabeedna waa ka qaaday kadib ayuu doonay markaa dee inuu celiyo fa naqasad caynuhu duuna qiimatihi waxa markaa isdhimay cayntiisii shaygii saliiddii iyo subagii iyo wixii uu dabka saaray ayaa dhinmay laakiin qiimihii waa halkiisii uun qiimihii waa halkiisii uun mithaal ahaan wuxuu dhacay saac ama waxaad tidhaahdaa wuxuu dhacay galaan ama kiilo subaga ayuu dhacay qiimaha kiiloogaasina wuxuu ahaa masalan ka soo qaad hal dirham ayuu ahaa dabeedna markii uu dabkii saaray ayaa wuxuu noqday kiilo niskiilo buu noqday ama galaan barkii ayuu noqday qiimihiisi laakiin waa halkii dirhamuun oo shaygii ayuunbaa isdhimaye qiimihii waxba isma dhimin oo kariskanaabay kusii wanaagsanaaday wixii oo haba yaraade e qiimihii halkii unbuu taagan yahay waa saac buu yidhi qiimihiisi waa hal dirham yahay dabeedna markuu kariyey ayaa nisfu saac buu tegey qiimihiisina weli waa dirham kaana qasad caynuhu duuna qiimatihi waxa nusqaamay cayntiisii ee qiimihiisi ma nusqaamin raddahu horta wuu celinayaayo bal imankaa kiilahan barhkiis niskiiloogan ama nisfu saacan horta ha celiyo maxaa yeelay dee cayntiisii ayaa intan joogtaa mar hadday cayntiisii joogto inuu celiyo ayaa waajib ku ah wala- wa- walazimahu mithlu daahibi intii tagtay masalkeedina waa ku waajib nuskiiloo saliidana keenun baa lodhan inta nuskiiloogana iska celi aada kariseed sidan tireed baabiisay nuskiilooga ama eh, nisfu saacaad dhimanna keen baa la leeyahay fila saxi haddaan qabanno oo nuqsaantiisa qiimihiisan kordhay ma kabayo oo la odhan maayo bacdamaaba nusqaani ha ku timaadee uu qiimihii halkii uun taagan yahay way iskabayaan lama odhanayo asax baynu dhe qowlka ka soo hor jeedaa wuxuu leeyahay mee kuma waajibaye nusqaantaasi way kabmaysaa oo dee ziyaadadii nusqaantanima mid ayay ka timi oo nuqsaanta niskaa shayga maqan qiimihiisan jooga ayaa lagu kabaya taasi waa masalo fa in naqasat ilqiimatu hadday qiimihii nusqaanto faqad oo keli ah lazimahu larshu arshi ayaa ku laazimaya ee wain naqasataa hadday labadoodiba nusqaamaan harima daahiba inta tagtay wuu magdhabayaa wa radda albaaqiya baaqigana wuu celi maca arshihi maca waxoogaygaa yacni meesha ka baxay arshigiisii iyo wixiisii in kaana hadduu yahay weeye naqsulqiimati qiimaha nusqaantiisu agara hadduu yahay mid badan weeye oo meesha afar masale ayuunbaa ka soo baxaysaa inay cayntu nusqaanto qiimuhu si aanu nusqaamin in qiimuhu nusqaamo cayntuna aanay nusqaamin inaan midkoodba nusqaamin iyo in labadooduba nusqaamaan waa intaa masaladii hore wuu inoo sheegayoo marka ay cayntu nusqaanto qiimuhuna aanu nusqaamin tii cagsigeed haddii qiimihii uuni markuu shaygii kariyey uu qiimihii uuni nusqaamo cayntiisina aanay nusqaamin masalan saaci ama kiiloogii ayaa wixii markii la kariyey u iska taagan yahay laakiin qiimi baa nusqaamay oo markaan la karin halkuu dirhamka ka ahaa ayuu nisfu dirham tegey lazimahu larshu arshi ayaa ku laazimaya oo dee nisfu dirhamkaa qiimaha isdhimay ayuunbaa laga doonayaa dee iyadoo la kabayo waynaqasataa haddaba labadiba waa nusqaameen cayntii iyo qiimihii shaygiina waa isdhimay qiimihiisina wuu isdhimay wuxuu sheekhu yihi karima daahiba inta tagtay ee caynta hortu ka nusqaantee ka tagtay wuu magdhabaya oo radal baaqiya inta baaqiga soo hadhayna wuu celin maca arshihi iyadoo wixii nusqaanta ah arshigeediina la raacinayo arshigan waxoogayga adduunyada ahe qiimayntaan laga soo qaaday wey waase goorma markuu macal arshi iyo baaqiga israacinayaa waa in kaana naqsulqiimati agara hadduu yahay qiimaha nusqaantiisu hadday nusqaanta caynta ka badan tahay weeye oo masalan saacii aynu soo haynay ayaa markii la kariyey wuxuu noqday nisfu saacin saac niskii buu noqday nisfu saacina dee nisfu dirham ma aha ee rubcu dirham buu marayaa rubcu dirham ayuu marayaa nisfu saaci ayaa nisfu saac wuxuu noqday saaca nisfu saacaa soo hadayna nisfu dirham wax ka yar buu marayaa iyo masalan rubcu dirham oo kale markaa muxuu samaynayaa hortuu niska karimo daahiba niskaa maqan ee saliidda horta ha soo buuxiyo ha keeno baaqigan soo hadhay niskan kalena ha keeno maca arshihi isagoo weliba soo raacinaya dee rubcu dirhamkaa isdhimay na isagoo soo raacinaya waase goorma buuhi waa marka uu qiimaha nusqaantiisu ay ka badan tahay caynta nusqaanteeda haddii aanay masalan nusqaanta qiimuhu haddaanay nusqaanta caynta ka badnayn nusqaanta cayntu nusqaanta qiimuhu haddaan nusqaanta caynta aanay ka badnayn masalan wuxuu noqday nisfu saac buu noqday saliiddii saacaa soo hadhayna nisfu dirham buu goynaya wax arshi ah markaa ma yeelanayo ee waa markaa uu qiimaha nusqaantiisu ay badan tahay mar hadduu nisna tegey niskii soo hadhayna nisfu dirham uu yahay waxaa la odhanayaa un niskan celi niskaa saacaa maqana keenun baa la odhanayaa ee markaa arshigu soo gelaya waxa weeye marka ay qiimaha nusqaantiisu ka badan tahay caynta nusqaanteeda weeye ee masalan intuu nisfu saac noqday qiimihiina uu rubucu dirham tegey weeye ayaa la odhanayaa rubuca kale dirhamkee maqan ku soo dar haddaba haddaanu midnaba nusqaamin cayntina ma nusqaamin wuu kerkeriye cayntina ma nusqaamin qiimihiina ma nusqaamin waxa lagu leeyihi waxa inuu celiyo wal asaxu asax waxa weeye anna samana ayilkii laa yajburu ma kabayo naqsa huzaalin naqsi weydnimo ma kabayo qablahu ka horraysay wa anna tadakura sancatin sanco xasuusashadeed oo nasi ahaa u iloobay yajburu nisyaana ilo wuu kabayaa wa tacalluma sancatin sanco barashadeedu laa yajburu ma kabayo nisyaana ukhraa tu kale ilowgeeda qaطcan khilaaf la-aanba waxau sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye cayilnaan naaxid uu masalan shaygii la dhacay uu naaxay ninkii kaasimka agtiisa uu ku nusqaamay yacni naaxidda uu ku naaxay shaygii la dhacay ninkii kaasimka agtiisa ma kabayo naaxitaankaa timi ee marka dambe uu naaxay wayd ka horraysay ma kabayo oo masalan waa maxay kaba soo qaad neef adhi ah ama neef geela ayuu dhacay oo aada u shilis neefku show iska beer daaqiyo wuxuu ahaa yuu meelaha ku hayey mooye wuxuu siin jiray mooyaane neef shilis oo kurus weyn buu ahaa mar alla markii uu kaxeeyey ayuunbuu meeshiiba ka baxay muddo wuxuu jiijiid u wadwadaba waa farsamadiisii waa gartayoo kadib buu dabeedna dib u naaxay dib buu haddana u naaxay qiimihiisi baa dabeedna halkii tegey masalan ka soo qaad markaa hore uu shishlaayi u dhacay wuxuu maraya boqol kun markan dhexuu baaba'ay buu is yidhi bal hadda eego bahalkiiba wuxuu sii socdaa toddobaatan iyo lixdan iyo meelahaasa qiimihii sii socdaa dib buu dabeetana kenin caaliyo wuxuu ku riday iyo wuxuu daajiyaba haddana u cayilayo u naaxayoo boqolkiibuu ku noqday marka haddaba wuxuu leeyahay cayilnaantaa dambe ee timi ma kabayso weydnimadii ka horraysay ee uu weydoobay ma kabayso ee maxaa ninkii laga doonaya hortu neefkii isagoo cayiloon celi baa la leeyahay isla markaa soddonkii ama labaatankii markaa dhexe qiimihiisa iska dhimayna ku soo dar baa la leeyahy oo soo raaci walasax anna samana cayilida yacni shaygii ku timi shaygii maqsuubka ah qaasibaysa laa yajburu ma kabayo naqsa huzaalin naqsino huwa alhuzaal macnaha nuqsaan weydow ah nuqsaan weydow ah oo ku timi oo qablahu ka horraysay cayilaantan dambe nuqsaan weydow ka horraysay oo ku timi isaga agtiisa ma kabayso maxaa yeelay ee waxay u leeyihiin aanay isu kabaynin een loo odhanayn war neefkani hadduu markii hore naaxsanaa mar dhexe haba weydoobe dee imika naax oo naaxitaankan dambe naaxitaankii hore un ha laga dhigo waxaan loo odhanaynin dee isku mid maaha bay yidhaahdeen naaxiddaa hore iyo naaxiddani isku mid maaha waxaa hore wax ka go-ay weeye kanna mid cusuba u timi weeyaan ee wax markaa kusoo noqdo kii una maaha xataa waxay leeyihiin hadduu mar labaad u weydoobo mar labaad haddana siduu si hayay hadduu weydoobo waxaa labadaa arshi baa laga doonayaa laba jeer buu intuu masalan isagoo boqol marayay buu weydoobo siduu siddeetan gaadh markaasuu haddana soo noqdoo boqol buu tegey kadib buu haddana dib u weydoobo siddeetan buu tegey afartan baa laga doonayay in neefkii inuu celiyo wejiga labaad wuxuu leeyahay isagu ee asaxa ka soo horjeeda way iskabayaan buu leeyahayoo waa isla naaxid waa isla naaxiduun wa anna tadakura sanca waxa kaluu leeyahay sheekhu asax waxa weeye masalan ninkani farsamo yaqaan buu ahaayo nijaar buu ahaa dabeedna markii uu dhacay ee u dee dubiya minshaar iyo waxan wax lagu garaacayaba uu waayey ayuunbay kaba guurtayba maalintii baa la warba haddii albaabka soo wa nijaar ma lahay ba hadda kaale albaabkan inoo same gow gees lagaga yimaadaba ku garan waaye kadib buu dabeetana gadaal haddana ka xasuustay oo uu ugu xiyey ayuu haddana gadaal ka xasuusto nijaarkiisiibu haddana ku noqday taas iyadu way kabaysaa buu leeyahayo ase waxa way ana tadakura sancatin sanca xasuusashadeedu nasiha uu ilaaway uu ninka qaasibkaa ku ag ilaaway hadduu dib u xasuusto yujbiru nisyaana ilowgii hore wuu kabayaa ama qaasibka ha ku ag xasuusto ama maaliga ha ku ag xasuuste maxaa yeelay waxay leeyihiin tani waa caynuluula sancadan uu hadda xasuustay mid cusub oo hadda uu bartay maha waa tii hore uun laakiin cayilkii waxay leeyihiin kii hore iyo cayilkan dambeeyba isku mid may ahayn waa kala laba way taaniya ka soo horjeedeen wuxuu leeyahay ma kabaya cayilkii un bay la mid tahay waxaanad kala wadaa waa isku mid un buu leeyahay wa tacalluma sancatin sanco barashadeedu buu yidhi laa yujbiru nisyaana ukhra mid kale ilowgeeda ma kabayo masala ninkan nijaar buu ahaayo nin iska bahdiisa iska gargaraacduu ahaa miyi iyo meel iyo beer iyo waxbaa loo saaro waxaa la soo baray dawaar ayaa la soo baray mahama kabayse e iyadoo uu farsamadan dambe dawaarnimadana masala addoonkii wato ayuunbaa la odhan war addoonkaasoo nijaara maxaa la siin lahaa dee boqol iyo konton baa la siin lahaa oo imika isagoo dabeetana aan nijaaradda iyo waxaa wadanin dee boqol baa la siin laha kontonkaana soo raacin baa laleeyahy isagoo maaa farsamada dawaarka wata maxaa yeelay waxay leeyihiin aqraadana dee sancooyinkan isku khilaafsan bay leeyihin markaa qadcan taadam waa khilaaf lahaan ba iyadoo wax khilaafi kuma jiraan walow kasaba hadduu dhaco casiiran nin cinab iska tuutuujistay ayuu ka dhacay fatakhamara dabeetana khamri buu isugu rogay uma takhallala haddana kadib ayuu ka khaloobay falasaxu asaxu ana alkhalla lilmaaliki buu u sugnaaday wa cala alkaasibi ninkii kaasibkee dhacayna waxaa lagu leeyahy alarshu wuxuu ogayaa qiimaha dheeraadka in kaana alkhallu hadduu yahay anqasa qiimatan qiimahan mid kaa yar hadduu yahay nin baa wuxuu iska qoostay cinab iyo waxbuu iska khamiirsaday oo isagoo doonaya inuu iska cabo ayuu mid ka dhacay shaq milic iyo waxbuu la sii maro oo furkii buu ku geejiyeeyo wixbaa khamri buu isu rogay way iska hayey haddana markuu arkay khamrigiisiio uma takhallala haddana khal buu isu rogay falasaxu an alkhala lilmaaliki horta khalkan waxaana ninkii maaliga ahaa maxaa yeelay dee waa maalkiisii walow sifahaba markii hore casiir intuu iska rogay haddana khal haysu rogaye waa cayntii maalkiisa un ninkii kaasibka ahaana waxaa lagu leeya dhacay arshi baa lagu leeyay iyo waxoogayga qiimee halkaa ka soo baxa hadduu khalku ka qiimo nusqaansan yahay oo masalan waxa la war casiirkani intee buu ahaan laha isagoo casiirkiisaasa dee waxaan labaa la yidhi toban kun oo hadda isagoo dabeetana seen u khaloobe oo halka macid baa wax ku fashta dee waa shan iyo baa la yidhi shantaasun baa laodhan markaa dheeraadkaa bixi halkiina ninka ku celi haddii aan qiimihiisu nusqaaminna dee halkiisaasunbuu qaadan hadduu tobankii un marayo walow kasaba khamran buu dhacay khamri fatakhallalat agtiisay ku kala baxday aw jilda maytatin ama harag mayte ayuu u dhacay fadabaqahu markaasuu magdiyey falasaxu asax waxa weeye ana alkhalla iyo waljilda haragu lilmaqsuubi minhu ka laga dhacay ayuu u sugnaaday waxau sheekhu leeyahy nin baa hogay khamri yaroo halkaa ugu jira ayuu ka dhacay dabeedna agtiisa ayuu khal ku noqday ama nin bakti halkan neef adhi oo kaga baktiye haraggiisii kagala baxoole aada magdisatid ayuu kasii dhacay oo waa magdiyey ogabay dee wixii imaka waxay noqdeen waxa lagu intifaacayo oo dee qiimala ayay noqdeen asax waxa weeye khalkaa iyo haraggaasiba kii laga soo dhacay ayay u sugnaadeen maxaa yeelay liannahumaa farcu ma ktasa bihi wixii uu isagu gaarka ikhtisaasaadkiisa ka mid ahay milki lama odhan kare wixii ikhtisaasaadkiisa ka mid ahaa ayuubay ka farcameen hadday gacantiisa ku dhintaan wuu mag dhabayaa markaa waxaynu dhahay asax baynu dhahay asaxa asaxa qowlka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay humaa lilkaasibi waxaana ninkaa dhacay waa lixusuulilmaaliyati cindahu dee agtiisay waxaanu ku maaloobeene marka hore harag xumawra iyo khamri la daadinayo ayay ahaayeen oo ninkan agtiisa unbu wax ku noqdeen kan ha iska qaata unbuu leey kaa horena wuxuu leeyay magaciisii unbay ka farcameen isagaale fasl fima yaطrأu calى اlmaqsuudi min ziyaadaةi wagayriha fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu waxa ku yimaada shaygii la dhacay ee korodh iyo wax kale ah bal shaygii oo kordhay iyo waxyaalo kaleo markaa la mida ayuu fasalkan kaga hadlaya kororhkaa ku yimaadaana waa laba qaybood ahar iyo cayn baa la yidhaahdaa wax waxa weeye wax aan laga faslin karayn oo aan laga sooci karaynin oo iska raadun waxna waa wax caynahoo muuqda ziyaadadaa ku korodhay sa wuxuu sheekhu uhi ziyaadatu lmaqsuubi shay in la dhacay kororhkiisu in kaanad hadday ziyaadasi aharan maxdan waa iska ahar iyo raad uun barax tiran ka khusaaratin waaba maradii oo la maxamuudiyey la maraykaaniyoo la caddeeyey la maxamuudiyey oo la caddeeyey falaa shay-a lilkaasibi kaasibki waxba uguma sugnaanin bisababihaa khusaaradaa walilmaaliki maaligii wuxuu ninkii lahaa wuxuu u sugnaaday takliifuhu inuu ku kalifo rabdahu maqsuubkii inuu ku celiyo kamaa kaana siduu ahaa inamkana hadday suurto gasho wa arshu naqsi nuqsaanta arshigeedana waa leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay uu ziyaado wuu kordhay kororhkaasi haddaba hadduu yahay ahar iska maxdi ah wax uun raad uun iska maxdi ah weeye ka khusaaratin masalan waa maradii ayaabuu sibaaqeeyo midab buu u sameeyey masalan dee waa hadhuudh iyo waxay afiri ahayd buu ridqay masalan dahabku uskusan iyo wax meel laga soo saaray buu dhalalaaliyo waxbuu ka dhigay dhoobadiibuu markaa halkaa iyo niistii iyo sibirhkiisii wixii halkaa isugu yaallay inbuu jaajuur ka dhigay falaa shay-a lilkhaasibi bisababihaa ninkii khaasibka ahee dhacay waxba uguma sugnaanin sababta waxa uu sameeyey bisababihaa maxaa yeelay dee isaga ayaa tacadi sameeyo waxaanu lahayn ku camal falay waxaanu lahayn buu wan wanaajiyey mar hadduu waxaanu lahayn uu wan wanaajiyey wixiina wax ka soocmaya aanay ahayn lilkaasibi bisababihaa waxaana walilmaaliki takliifhu ninkii maaliki aha waxa usugnaaday walilmaaliki ninkii shaygan lahaa la dhacay waxa u sugnaaday takliifhu kaasibka inuu ku kalifo raddahu kamaa kaan inuu ugu celiyo siduu ahaa inamkan hadday suurta gasho uu yidhahdo war maradaydan aniga waxaanad gelisay dembe kama lihi sideedii aniga wirwirkeedii caddaankeedii iga dhig inuu yidhaahdo ayuu leeyahy inamkana waa hadday suurtagal tahay arrinkaas haddaanay suurtagal ahayn in laydee ma samayn karaye se hadduu yidhahdo daraahimtan iyo dhoobada waxaan aniga ii kala daadi ii kala daadi oo jaajuurkan iyo waxaan intaad burburiso camuuddiisii iga dhig markaa waa leeyahay maxaa yeele isagaa ficilkiisan dee ku tacadiyey haddii aanay suurtagal ahaynna dee sidii hasuunba qofku ku qaadan waa arshu naqsi nusqaanta arshigeedana waa lagu leeyahay oo masalan shaygiibaa markii la burburiye dib loo celiye buu isdhimay oo siduu markii hore ahaa wuu iska dhimay nusqaantaa waxay la soo baxdana wuu leeyahay waaye taasi waxay ahayd markay atar ahayd markay cayn ahayd ziyaadaduna waa tan wa in kaanad hadday tahay ziyaadadu caynan wax muuqanaya hadday tahay wadalika mithaalka binaayin iyo waqiraasinba weeye waa dhis iyo dhir uu ku beeray kullifa waxaa lagu mashaqayn alqalca fujin wuxuu sheekhu leeyahay waxaan ziyaadadan ku korodhay shayga cayntii maqsuubada ahayd ee la dhacay ayaa waa wax muuqda dhul buu dhacay oo halkanuu intaasoo maqsin ka kala jeediyey halkanuu intaasoo geedoo hadhaca ayuu ku beeray kullifa alqalca laha waxaa la odhan fuji dhirtaada fujiso dhagaxaagan iyo jaajuurkaagan iyo maqsinadaadan iyo sibidhkaagan goosaa la odhan waxaa la odhan haddii dhulkaasi wax nusqaani ay ku yimaadaan bixi baa la odhan waxaa la odhan dhulkaa sidiisii ka dhig waxaa la odhan haddii muddo ay tagtay ujre iyo mushqaayad lagu kala qaata bixi baa la odhan waxaasoo dhan baa la isu raacinaya horta fujisaa la odhan kow dhulkii hadduu nusqaamay uu qarribmayna nuqsaantaasi waxay qiimo yeelatana bixi dhulkii mar labaad sidiisii ka dhig baa la odhan muddada ninkaa aada wax ka dhisatay iska haysatay haddii la kala kiraysto oo meesha baarking baabuurta la dhigtay iyo meel jaajuura lagu samaystay hadday wax noqon lahayd inta lagu kala kiraysta iyadana iska bixi baa la leeyahay yacni sidaasaa loo rarayo markaa inuu nina waxaanu lahayn isku doonto la dooni maayo marka laa xaqa licirqi aalimin ayaa rasuulku sala la alay slam yidhi nin aalim ah wuxuu meeshaa geliyey iyo xididkiisuaasi xaq ma leh la baxun weyse bad kasta hadduu ku aasay la baxoo fujsaan iyo dhulkaygiisaydii iga dhig wey wain sabaqa haddii uu rinjeeyo akhawa maladii bisabaqihi rinjigiisii ayuu ku rinjeeyey wa amkana faslu inuu ka soocaano waa suurtagal ujbira calayhi fasligaas ayaa lagu ijbaray fil sax haddaan qaban wain lam yumkin haddaanay suurto gelin bal waad eegiye fain lam tazid qiimatuhu haddaanay kordhin falaa shaya lilkaasibi fiihi uguma sugnaan wain naqasad hadday nusqaantayna lazimahu larshu baa ku laazimaya wain zaadad hadday korodhana ishtarakaa fiihi way ku shiraakobayaan sheekh wuxuu yidhi ninkii kaasibka ahaa ee maradii dhacay ayaa